فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada qodobada aad barnaamijka dhuuxa waraysiyada ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo ay yeesheen maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idiin soo gudbinaynaa war murtiyeed laga soo saaray kulanka muxuu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka yidhi muhiimadda kulanka iyo buuxinta kaalinta waaligii wilaayaadka sheekh maxamed miro jaamac waa maxay dareenka ay shirka ka muujiyeen mas-uuliyiinta kale ah sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan sheekh xasan yacquub sheekh xasan afgooye iyo sheekh suldaan moxamed aale moxamed waxaan idiin soo gudbinaynaa codka muuqaal ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin uu waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac ku sawiraya shirka kuna soo gudbinaya nuxurkiisa waxaan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii maanta ka dhacay hiiraan iyo shabeellaha dhexe ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan mar kale idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horudhaca sida aad ku maqasheen caawa barnaamijka gebi ahaanba waxaan ku eegaynaa shirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga reebo wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii maanta oo aan barnaamijka ku bilaabayno cabdifataax maxamed qaasim waxa uu inoo soo koobayaa dagaaladii maanta ka dhacay hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay caawa waxaa degan ee xaaladda deegaanka aboorey iyo xaaladda deegaanka ceel cali axmed labada degaan way isku dhow yihiin si ahaan waxayna ka kala mid yihiin gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe aboorey haddaan ku horeyno waxay u dhowdahay buulo burde saaka aroortii sida dhegeystayaasheenna intiinala socotay ay dhegeysanayeen ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday laba xero oo ay deganaayeen ciidamo isugu jira milatari iyo sirdoon waxaana halkaa ay guusha ku raacday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyaga oo furtay hubkii iyo agabyadii iyo gaadiidkii ciidamadaasi ay lahaayeen bayaan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay in konton iyo kow askari ee halkaasi lagu dilay iyadoo dhaawacana uu aad u badan yahay baraha bulshadana ilaa iyo hadda waxaa la wareejinayaa rag dhintay oo loo tacsiyeynayo oo taliyaal iyo saraakiil ay ka mid yihiin kuwo dhaawac ah ayaa aad loo wareejinayaa oo ayagu qudhooda taliyaal iyo ay ka mid yihiin waana weerar aad u saameyn badan ee marka loo fiiriyo maanta iyo dalka soomaaliya iyo sida saxaafadda ay u tabinaysay sidoo kale ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la wareegeen si buuxda deegaanka ceel cali axmed waxaana al-kataa'ib ay soo baahisay sawirada caddaynta u ah la wareegitaanka dhammaystiran ee mujaahidiintu ay la wareegeen deegaankaasi waxaa la arkayay ciidamada mujaahidiinta oo gaari kala wareegay askartii halkaa ku sugnaa waxaa la arkayaa ciidamadii oo ku sugan saldhigyadii iyo goobihii ay joogeen askartii laga saaray deegaanka waxaa la arkayaa kayd raashin ah oo ciidamadaasi ay ka carareen oo sawirada ka mida oo la daawan karaya marka caawa xiriiro ayaanu la sameynay xaaladda labada deegaan waa ay xasiloon tahay waxaa ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk xaggeeda inkastoo war rasmi ah aanu ka soo bixin haddana waxaa la arkayaa xildhibaano iyo saraakiil siyaabo kala duwan uga hadlaya qaarkood xataa way isku diganayaan dowladda federaalk xildhibaan ka mida hiirshabeelle baarlamaankooda waxa uu aada ugu diganayay ciidamada ku sugan hiiraan kuwaasoo doraad iyagu ku faanayay inay u soo gurmadeen askartii lagu soo weeraray ceel cali axmed marka xildhibaankan wuxuu leeyahay maxaad soo gurmataan wax beena ayaad ku faanayseen haddii ay dhab tahay inaad wax iska dhicin kartaan oo aad annaga noo soo gurmateen maxaad saaka isku difaaci weyseen ayuu leeyahay warkaas ayaa buuq badan kasii dhexdheliyay dowladda federaalk oo baraha bulshada laga hadalhayo waxaa kaloo arintan ka hadlay cabdifataax xasan afrax oo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan soo noqday oo caanka ah ee loona yaqaano mas-uul sare dadka qaarna ay ugu yeeraan gaal sare ninkan wuxuu qiray in isku dhexyaac badan uu haysto dowladda federaalka guulaha ay gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu si dadban u qiray waxaa kaloo uu si toosa u qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidii dowlad oo kale ay ula dhaqmayso deegaanada ay tagto waxaana tusaale uu soo qaatay sida ceelbaraf oo kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen dadkuna ay aada u soo dhoweeyeen cabdifataax ayaan markaa xogtii haddaan soo xooriyo maxamedow codkiisa ayaan uga baxaya
horta waxaan ka hadlaynaa waa shaqo waxaan u malaynayaa xaalad aamusnaasho hadday hay-adaha dowladda soo wajahdo waa khatarta weyn oo macnaha war la heli waayo waxaan u malaynayaa dhowr goobadaa tirisay oo hal mar dadku maqleen cadowgii qabsaday somehow dowladdu war la-aan ma ahayn oo war waa haysay laakiin khatartaan una jirto haddii la ogaa lahaa waxaa la qaadi lahay tillaabooyin khatarta looga sii fogaado waxaa kaloo ka mid a diyaargarowga ay ku jireen in ii sheega argagixisada oo difaacaad fara badan ama tiiman badan waxay soo saareen tababarka soo saaraya oo ii sheegeen ciidamo badan ay soo waxaynayeen sidaas darteed waxaasoo dhan waxay waxay aheeday ii sheeg calaamado digaayo oo bixinaayo iftiin in khatar weyna soo socoto marka waa la sugay soomaalidu waxay tiradaa qaata qalabka ma turmo macnaheedu waxaa waaye markii colkii la arko amaga magacba tarimaysa iyo hubkii raadi iyo qorigii aaway khalaas waa waa waa lagu dilay waxaan arkaa soomaalidu wax yar aa ku dhex jira waxa isku dhex jira ayaa weynaada oo weynaada oo weynaada oo keena khatar inaba filayin ba labada dhinac intaa ayna filayin bal matalan hadda ha baciidsan ii sheeg su-aal qariiban ayna kula noqonin ama hadal qariiba nimanka lala dagaalamayo ilaa hadda laba wadan ay qabsadeen afghanistan ay qabsadeen syria ay qabsadeen bay madax ka yihiin bay caalamkii la tacaamulaya maalin dhawood markay ceel baraf tageen xogta aan helay waxaa ka mid a qaabkay dadka ula dhaqmeen markay meelahaas qabsadeen way ka gadisneen sidii horta iyo sida hadda markii shacabka la kulmaayeen iyo sidii horey ahaayeen farqi weyna u dhexeeya ayada laftirkeedu wax soo kordhay waayo okay hadda tusaale ahaan waxaan soo qaadanaya ugu dambaystii oon rabaa tusaale inaan soo qaato guuldarada waxaa keenaya waxaad arkaysaa boqolaal ciidana oo wadato tobanaan gaadiida in ciyaal yareero looyna ay ciirsanayaan maxaa keenaya waxaa keenaya hogaaminta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
warmurtiyeed ayaa laga soo saaray kulan ballaaran oo ay yeesheen maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo uu kulanka goobjoog ahaa sheekh axmed cumar abu cubayda war murtiyeedka kulanka oo aan idiin soo gudbinayna iminka waxaa akhriyey sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والمرتيات كسو بحي كون أي يشين معمولة ولاية الإسلامية سقالي تبنك شعبان كون أفر بولا فرتين اللي حجري waafaqsan siddeed iyo tobanka febraayo laba kun labaatan iyo shan qaala allahu tacaala waaladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah inay muslimiintu si wada jir ah uga tashadaan aayahooda iyo maslaxaddooda adduun iyo aakharo waxaa allaah fadligiisa soo gabagaboobay kulan wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen wulaadda wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo qabaqaabadiisa lahaa maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo kala duwan ay ka mid yihiin kow duulaanka cusub ee gaalada aysom howlgalkan waa howlgal shahaadala dirir ah oo loogu tala galay in lagula dagaalamo ku dhaqanka sharecada islaamka idibadana loogu aaso nidaamka kufriga ee dimuqraadiyadda waa howlgal ka turjumaya heerka uu gaaray niyadjabka iyo fashilka ciidamada saliibiyiinta iyo gaalada reer galbeedka waa howlgal aan moraal iyo maalgelin toona loo haynin sidoo kalena muujinaya quusta iyo rajaxumada ay gaaladu ka qabaan inay soomaaliya ku sii nagaadaan waxaa hubaal ah inuu duulaankan kufaartu ku dambayn doono hoog iyo hasiimo dhabarka loo saaro cadowga islaamka insha allah si la mid ah howlgalladii saliibiyiinta ee isaga ka horreeyey guusha waxaa dhaxli doona addoommada allaah ee saalixiinta ah allah wuxuu leeyahay walaqad katabnaa fi azabuuri min bacdi dikri ana alarda yarituhaa cibaadiya saalixuun ina fii haada la balaaqan liqowmin caabidiin qodobka labaad damaca saliibiyiinta etoobiya dagaalka itoobiya ee dhanka ka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyadeed waa dagaal ka guda ballaaran dhul iyo bad salkana ku haya nacaybka ay u qabaan kelimada tawxiidka waa loolan u dhaxeeya iimaanka iyo kufriga qur'aanka iyo baybalka masjidka iyo kiniisadda waxaa keliya ee maanta la isaga celin karo damaca etoobiyana waa inaan tawxiidka cuskanno allaah jidkiisana kula jihaadno cadowga nusuusta diinta sidaas ayay noo sheegaysaa taariikhda iyo tajrubadana sidaas ayayna barayaan allah wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wa yuqsihim wa yansurkum calayhim wa yashfi suduura qowmin mu'miniin qodobka saddexaad hagardaamada dowladda ridada ee turkiga si ka duwan halkudhigada beenta ah ay ku nasarcaadinayso ummadda soomaaliyeed waxay dowladda turkigu tobankii sano ee lasoo dhaafay ku howlaneyd boobka iyo billaqada khayraadka dalkeenna wax badan ayaan arrintaas ummadda u sheegnay maanta iyadii oo aan cidna ka qarsoonayn ayay dunida oo dhammi arkaysaa heshiiskii baadilka ahaa ee ankara ee etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya ayaa daaha ka rogay hagardaamada turkiga iyo isbahaysiga qarsoodiga ah ee ay kula jirto saliibiyiinta xabashida kaas oo ka dhan ah madax bannaanida dalkeenna turkiga iyo dabadhelifyadiisa kooxda riddadu waxay bulshada u sheegeen inay badda soomaaliya difaacayaan balse xaqiiqda la wada arkay waa in baddii xabashida loo saxiixay khayraadkii ku jirana uu turkigu qaadanayo nambar afar fashilka xukuumadda riddada iyadoo ay saddex sano wax yar dhiman ka soo wareegtay magacaabistii xasan gurguurte wuxuu dalku maanta marayaa heerkii ugu liitay murtadkaas iyo kooxdiisu waxay faraha ka bixiyeen wax kasta oo ummadda soomaaliyeed ilaanshan jirtay haddii ay ahaan lahayd diin dadnimo deeq intaba waxaa maanta soo ifbaxay dhibaatada laga dhaxlay maamulada ridada ah ay gaaladu soo dhistay iyadoo dalka uu hareeyey khilaaf siyaasadeed amni darro qabyaalad musuqmaasuq sadbursi iyo burbur dhaqaale waxaa loogu yeero xukuumadda federaalka soomaaliya waxay ku fashilantay difaaca dalka dadka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed waa xukuumad riddo ah oo ku shaqaysa siyaasadda looga soo meeriyo washington adis ababa ankara xafiisyada xalane iyo safaaradaha dowladaha reer galbeedka waa xukuumad gaalada macatablayda ah hiil iyo hooba ku siisay xasuuqa muslimiinta iyo la dagaalanka shareecada allaah waa xukuumad riddo ah oo aan lahayn sharciyad iyo fulin toona kadib markii ay xukunka kitaabka allaah ku beddelatay dastuur gaala qortay iyo xeerka ciqaabta talyaaniga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun qodobka shanaad boobka iyo billiqada khayraadka dalka boobka lagu hayo hantida caamka iyo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed waa qorshe ay isku bahaysteen gaalada reer galbeedka iyo xukuumadaha riddada soomaaliya turkiga imaaraadka xabashida iyo masar waa qorshe ay fulintiisa u xil saareen maamulada maqaarsaarka ah oo ay qaybo dalka ka mid ah ka dhiseen tan iyo intii uu xukunka la wareegay xasan gurguurte waxaa laba jibaarmay dhaca iyo boobka hantida caamka ah iyo tan khaaska ah intaba wuxuuna dalku baylah u noqday shirkado shisheeye oo garab ka helaya hay-adaha i m f iyo world bank kuwaas oo go'aan ku gaadhay inay burburiyaan dhaqaalaha soomaaliya si uu dalku weligiis ugu jiro giraangirinta saboolnimada iyo gacmo hoorsiga shisheeye lamarka lixaad colaadaha sokeeye ee dalka ka aloosan midhaha qaraar ee laga gurtay nidaamka for pointy five ee ku dhisan qabyaaladda iyo takoorka waxaa ka mid ah dib u soo noolaynta colaadihii sokeeye kadib markii uu xukunka riddada qabtay xasan garguurte waxaa durba cirka isku shareeray dagaallo beeleedyo ay ku hoobteen boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed waxaana dagaalladaas hurinaya siyaasiyiinta murtadiinta ah iyo dowladaha saliibiyiinta waxaa nasiib darro ah in halka ay saliibiyiinta etoobiya xoog ku haystaan magaalooyin badan oo dalkeenna ah kuna howlan yihiin sidii ay ula wareegi lahaayeen baddeenna iyo inta ka dhiman berrigeenna in qabaa'ilka soomaaliyeed ay isku laynayaan ceelal iyo dhul daaqsimeed ah toddobo horumarinta adeegyada bulshada waxaa kulanka maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu lafaguray heerka uu maraayo adeegyada ay maamuladaas mujaahidiintu u hayaan muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxaana diiradda la saaray muhiimadda ay leedahay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee bulshada waxtarka u leh haddii ay ahaan lahayd dardargelinta waxbarashada dacwada caafimaadka waxsoo saarka beeraha iyo dubahabaynta waddooyinka buundooyinka iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha namarka siddeedaad ka hortagga fisqiga iyo fasaadka daroogada iyo fisqiga ku soo baahaya dalka gaar ahaan goobaha ay ka arrimiyaan maamulada riddada waa qorshe laga hago lagana maamulo xerada xalane fulinteedana ay leeyihiin hay-adaha iyo maamulada riddada kuwaas oo iska kaashanaya dhalanrogga iyo duminta akhlaaqda dhallinyarada soomaaliyeed anshax xumada ay dadka qaarkood ku soo bandhigayaan baraha bulshada hadday yihiin kuwa gaaloobay iyo kuwa qowmuluudka ah intaba waa qorshayaal laga soo baaraan degay oo ku wajahan dhallinyaradeenna falaqayn iyo xog isweydaarsi laga yeeshay arrimaha la soo xusay iyo in kaloo badan waxay ka soo qaybgalayaashu soo saareen qodobada hoos ku xusan kow in la sii xoojiyo jihaadka farducaynka ah ee lagula jiro gaalada soo duulayaasha ah magac weliba iyo maandhayd kasta oo ay sheegtaan labo in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay yihiin maamullo riddo ah ashahaadala dirir iyo gacmo gaalo ah ayna waajib tahay in lala dagaalamo xukunkana laga rido sida ku cad fadwooyinkii culammada soomaaliyeed ay ka soo saareen shirarkii wadatashiga ee sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan iyo kun afar boqol afartan iyo afar hijri saddex heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda berriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelin toona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobaayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna nambar shan in xal loo raadiyo colaadaha sokeeye ee ka alowsan dalka lagana shaqeeyo sidii loo xorayn lahaa loona nabadayn lahaa deegaanada ay dagaalladu ka holcayaan iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed lambar lix in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka difaaca khayraadkooda iyo u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabinnada gaalada iyo murtadiinta lambar toddobo in la ilaaliyo midnimada walaaltinimada dadka mujaahidiinta ah iyo muslimiinta guud ahaan si wadajir ahna looga hortago qof weliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas siddeed in culummada aqoon-yahanada bahda waxbarashada odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ay u wada istaagaan sidii looga hortegi lahaa fisqiga fasahaadka iyo maandooriyaasha dalka ku baahaya kuwaas oo lagu baabi'inaayo dhallinyaradeenna iyo dhaqanka suuban mujaahidiintu kama gaabin doonaan inay kaalintooda ka qaataan sidii tallaabo looga qaadi lahaa cid walba oo kaalin ku leh hagardaamooyinkaas lambar sagaal in maamullada walaayaadka islaamiga ah ay sii hormariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimiinta si xilkaasnimo xikmad iyo dhimrin ku jirtana sare ugu qaadaan farista wanaagga iyo reebidda xumaanta toban in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo khayraadkooda islamarkaana la taageero lana hirgeliyo wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo maalgashiga gunaanadkii wuxuu maktabka siyaasadda iyo walaayaadku bogaadinayaa guulaha isdabajoogga ah ee muslimiintu gaareen meel walba oo ay dunida ka joogaan wuxuu maktabku sidoo kale bogaadinayaa guulaha ciidamada tawxiidka ee ku sugan furimaha dagaalka gaar ahaan mujaahidiinta ka dagaalamaya walaayaadka islaamiga ee mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaas oo allaah fadligiis fashiliyey duulaankii shareecala dirirka ahaa ee saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka maktabka siyaasadda iyo walaayaadka wuxuu mahadcelin ballaaran gaarsiinayaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee maal iyo muruq iyo maskaxba ku garab istaagay koryeelidda kitaabka allaah iyo la dagaalanka cadowga islaamka waxaana allaah ka baryaynaa inuu dadaalkooda iyo nafhurkooda ka aqbalo uguna beddelo wanaag adduun iyo mid aakharo labadaba ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu baaqaysaa madaxda riddada siyaasiyiinta askarta iyo dhammaan shaqaalaha xukuumadda riddada inay allaah u toobad keenaan inta ay goorigoor tahayna ka soo baxaan safka gaalada allaah waa mid naxariis badan wuuna aqbalaa towbada addoommadiisa haddii ay tahay mid dhaba oo dartiis loola qasday ha ku kadsoomina ballanqaadyada dhalanteedka ah ee gaalada kuwaas oo idinku sasabaaya inay idin difaaci doonaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب حركة مجاهدين الشباب waxay u dagaalamaysaa inay gaalada ka xorayso dhulalka muslimiinta ee ay ku soo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran u fulisa shareecada allah taasoo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka dhowraysa badqabka ummadda muslimka ah sidoo kalena difaacaysa hantida iyo sharafta muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم mu'asasada alkataib ayaa baahisay warmurtiyeedka oo muuqaal ah waxaana weheliyey waraysiyo kookooban oo ay ka qaaday mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid yihiin sheekh axmed cumar abuu cubayda iyo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxaan idiin soo gudbinaynaa shucuurka mas-uuliyiintaas ee shirka iyo waxa ay ka yidhaahdeen الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ده كلن كان وحلي كرام صومر من حركة ده كلن كانوا كله وها لكل من ولايات كي قيادة دي سرية حركة ده ثانيا هذا وحكى دعي و وحنا عادي قفك السوميش جوغني وحكتم بدي فرحدي ماشي كجرتي go-aamada ka soo baxay sida loo shaarigay tirada ay ahaayeen ragga soo xaadiray sida loo saraaxooday waxaa wax walba ka weyn islaab xaarashada islaab xaarashada iyo qof walbaba dareenkiisa siduu u kacay oo shirka ugu qancay iyo go-aamada soo baxay iyo ukhuwada marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo barakeeyo laakiin haddii la dhaho waxyaabaha uu shirkan masaayaadka ku leeyahay hadday tahay wax la koobi kara maaha shir ma jirin xarakada ay soo gashay laba ka soo qayb galay mid gaara iyo mid guud ah mid wilaayaad iyo mid eh, odayaal ah runtii shirkan uu ka bedelnaa intaas heer ay dadkii hadli waayaan labxaarashada iyo qiyaadaadkii hore iyo xaaladda wadciga ay ku sugnaayeen siday u hadlayeen iyo hadda sidaan nahay qof walba lafihiisu u cabsaday oo ilaahay wuxuu ka tamaniyey walaaladaas siday xaaladday ku sugnaayeen oo ahayd camalkii lagu ballamay ilaahiisu ugu absaday qof walba inuu xaaladaasoo kale ilaahay ku absado ilaahay ka rajaynayeen taasna waxay keentay qof walbaba inuu cabsado oo ilaahay baryo oo camalkan uu hayo mas-uuliyaddan loo dhiibay inay ku culus tahay oo ilaahay in loo baryo uu ilaahay dadkii dhan weydiisto yacni dadkii reer adduunya waa ka baxeen reer aakhiro hima hima aakhira dadka soo gashay marka isbeddel weyn inuu camalka ku yimaadaan rajaynaynaa jazaakum allah waqti fiican yahay waana ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo walaalihii aan la shaarigo ee tashiga iyo maaragtay yacni mushaaraka aan la yeesho oo aan kasoo qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee waan rajeynaya insha allahu sanado kale inay isoo marto inaan kala qayb galo shir weynaha noocaana baaraka allahu fiik haddii sida ay yihiin qodobadaas loo dhaqangeliyo waxaan leeyahay siyaasadda xaraka shabaab mujaahidiin ee ku wajahan walaayaadka islaamiga iyo shucuubta wax badan ay ka bedeli doonta Ee, shaqooyin badan baa meesha ku qoran insha allah wulaadda lagu kalifay waanu taageeri doonaa waxaan rajaynaa isbeddel xagga saaxadda ah siyaasadda askariga dhaqaalaha intaba in wax badan ay ka bedeli doontaan rajaynaya biidin illahi tabaaraka maasha allah runtii waa waxaan la cabiri karaynin maxaa yeelay taladii guud oo ummadda iyo moogtahay waxa weeyaan runtii meesha waxaa ka muuqday waxyaalaha aan hore u arag oo ah dadkii oo israba shaqadii oo maaragtay loo wada maaragtay yacni caabo- caabooyin oo la wada raadinhayo wallahi waxaa la dhihi karaa waa maaragtay yacni go'aamo aad wax u gal ah waay ilaahay subxaana wa tacaala kuwii filay ha naga dhigo waxaa la dhihi karaa runtii jawaanibta oo dhan wax koobahaya bay ahaayeen bal ee lagu qiimeyn kara inay tahay shay ummadda yacni wacyigeeda inuu kubciyo xitaa marka waxaa la dhihi karaa runtii waxa weeyaan aamaal weyn baa meeshan ka soo muuqatay faham weyn baa meeshan ka soo baxay oon isle insha allahu tacaala annaga yaaba macaansane haddee macaankiina insha allahu tacaala miidii bulshada waa nala gaari doonaa kulanka wuxuu kaga duwan yahay horta waa kulan khaas u ah mataqaanaa wilaayaadka iyo iyo maktabkoodii oo qiyaadadii xarakadu ay kasoo qayb gashay marka waxyaabuhu kaga duwan yahay waxaad moodaa mataqaanaa maaragtay dee aad bay u badnaayeen kole raguna waa sheeg sheegeen horta waxaa ka muuqata tawfiiq baa ka muuqata oo waxaa ka muuqata waqtiyada mataqaanaa maaragtay dadka ilaahay uu siinayo mataqaan taqyirka in allah laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim taqyirkaas wuxuu tilmaamayaa eh, isbeddel marka insha allah isbeddelkan waxaan ka baryanaa ilahay inuu noo suurtageliyo hadii la yidhaahdo waxaa kaloo ka muuqda mataqaanaa maarata mahadi cid hadda loo baahan yahay oon allah ahayn inaanay jirin Eh, taasna waxa weeye mataqaanaa qaabka sh- shirka loo qabtay iyo mataqaanaa maamulkiisu meeshu ku xidhan yahay iyo sida ilahay tadoruca lagu sameynayo waxaa ka muuqata in ilaahay aayaddiisii ahayd eh, yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alqaniyu alxamiid Eh, hadda mataqaanaa dowlad kale oo kasoo mataqaanaa shirka maamulaysa ma jirto gacan shisheeye ku jirtaa ma jirto waxay ku jirtaa gacanta khiyaadada guud waxayna mataqaanaa ku aasaasan tahay mataqaan bifadlillah buu shaqada ku socota Ee, hawshii hore ee nagu dhacday amiirkii inaga tegey ee mataqaanaa maxay dii wilaayadka ka tegeyna amiirkii na- mataqaanaa maxay dii bedel laha loo doortay Ee, wax alaa wixii qaraaraad la soo gudbiyey iyo wax alaa wixii mashaakil yaallay oo dhanna la xaliyey Ee, ilaa afarta mataqaanaa qaybood ee kasoo baxdayba hadday tahay wasiyada khaaska iyo hadday tahay mataqaanaa maxay ahayd dee, een- een, wa- wa- wasiiqadii khaaska ahayd iyo tan caamkii ahayd mataqaanaa maarata warbaahintu qaatay iyo tii wilaayadda khusisay shaqadooda ahayd intuba insha allah waxay u muuqatay inay fulayaan insha allah dadkuna hadda ay diyaar u yihiin inay fulayaan insha allah marka ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa bahda iclaamka gaar ahaan malaala alkataa'ib oo haddana shirka inala joogay ama nala wadaagay in badan oo ka mid ah ayaan u mahad celinayaa Ee, marka labaadoo kale intaan oo wujuuha oo meesha kugu timid oo qaar ka mid ah in si gaara loo arka ma aan si jamca loo arki jirin ayaan aniga halkan ku kulannay marka dareenkaygu aad buu u fiican yahay maasha allah mar kasta oo qof oo mujaahidiinta ka tirsan oo mas-uula ama jundi uu ka baxo sida dadka muslimiinta lagu yaqaano nin kale ayaa soo baxa wiil kale soo buuxshaa waxaa ilaahay fadligii booska walaalku ka baxay inuu hadda buuxo shaqadii uu wadayna hadda in la kala qaatay in shaqada halkaa kasii socoto masiiradeeda marna ayna istaagin dhammaan waxaan kula dardaarmayaa een, walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeri ah fikirkeedii ibdaaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda uu kaga faa'iidaysto oo qofka keliya uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama eh, qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman inuu fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa weye maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu u sheeday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan Een, adduunka dhan manaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku noolnahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowga kusoo duulay een, wilaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan wa askariyan wa amniyan uu burburay xaalatan iyaarna uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay uu saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayay Een, haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaas xumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan Een, gobolka ay ka muuqata uu kusoo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono Een, masiiradan uu dhammaystiri doono Een, isagoo macnaa maaragtay een, een, ka tillaabo qaadi doono meeshii ay walaalka wax u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa in la sii dhammaystiro
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay shirka waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan uga qayb galay weriye cabdulaahi yaasiin jaamac waxa uuna halkaasi ka soo diyaariyey maadooyin maqal iyo muuqaalba isugu jira caawase waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu ku sawiraya shirka ugana waramayo nuxurkiisa ama muggiisa ummadda muslimiinta waxaanu leenahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay diinkiisa isku kaashada diinkiisa ilaahay u nusreeya wa innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaabkan qur'aanka ee liahanisana qiyaamo waa nala weydiin doonaa muslimiinta lagu xadgudbaya qiyaamo waa nala weydiin doonaa
halkan waxaa ku soo idlaaday shir u socday madaxda sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wulaadda amaba guddoomiyaasha gobollada iyo mas-uuliyiin kale waxaanay ka arrinsanayeen ayaha muslimiinta bariga afrika gaar ahaana soomaalida arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa sidii loo sii bulaali lahaa jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha dalka haysta iyo inta u daacadda ahba waxaa kale oo halkan lagu lafaguray kubcinta howlaha maamul wanaagga iyo horumarinta bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo sidii dadka kale ee soomaaliyeed ee dimuqraadiyadda lagu habayo loogu soo dumi lahaa u hoggaansanka shareecada islaamka iyo isku dulqaadidda heryada shisheeye iyo tan u dhigantaba halkan waxaa fadhiya madax ay aad u necab yihiin shisheeyaha soomaaliya gumaysta iyo inta uu wax u meeriyo waxaana lagu nacayaa in ummadda ay u talshaan ay shareecada islaamka ku maamulaan kana soo horjeedaan danaha guracan ee shisheeye waxaan u jeedaa amiirka guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abuu cubayda iyo xubno kale oo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan uu ka mid yahay oo si xasilooniyo ku dheehantaha u dhegaysanaya khudbadaha ay jeedinayaan madaxda ka hoosaysa oo kuwa gobolladu ka mid yihiin hogaamiyaasha qaar sida wulaadda mudug galguduud iyo shabeellaha dhexe oo madasha ka maqnaa ayaa aaladda fogaan aragga shirka uga qayb galay iyaga oo aragtidooda iyo talooyin soo gudbiyey qaar ka mid ah ragga indhahaygu ay qabanayaan ee shirkan mid ka mid ah walaayaadka islaamiga ah ka dhacaya ka qaybgalaya cadowgooda ayaa gooro kala gedisan sheegay in uu gantaalo ku dilay balse gadaal baa laga ogaaday in uu been garaada leh golaha keenay calanka tawxiidku ku xardhan yahay ayaa ka dhex babanaya dhismaha kulankani uu ka dhacayo kaas oo aragtidiisa ay ka argagaxaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ka farcama waxaana taa ku caddaynaya in saraakiishoodu horay u sheegeen in calankani ay gubeen muuqaalla ay ka soo duubeenna waxay ku muujiyeen iyaga oo ku dul cayaaraya oo cagta ku jiidaya sababtu waa in dimuqraadiyadda ay wadaan iyo wax calan ku qorano ay isdiidayaan amaba lid isku yihiin ka qaybgalayaasha shirkan waxay u libisan yihiin hab shareecada islaamka waafaqsan oo ka duwan siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ee dhexda dhuuqsada tayga amaba garabatigana qoorta ku xirta si ay gaalada ugu daydaan qaarkood waxay wataan khamiisyo qaarna saraawiil iyo shaatiyo waasac ah qaarna shaatiyo iyo macawisyo waxaanay ka siman yihiin cimaamadda iyo garka oo mid weliba uu deystay iyo shaaribka oo la gaabiyey muddo toddobaad ah oo halkan aan joogay ma maqal buuq iyo qaylo mara arag kooxa iska soo horjeeda oo arrintoodu gacan ka hadal gaadhay sida ka dhacda shirarka maamulada dimuqraadiga ku dhisan ee soomaaliya ka jira oo xataa mararka qaar firimbi la isku yeeriyo beddelkeeda waxaan goobjoog u ahaa wacdi iyo waano la isu jeedinayo iyo rag tawaaduc iyo isdhuldhigadu ay ka muuqato marka aayaad iyo axaadiis la fasirayana qushuuc laga dareemayo dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay daawadeen amaba horay loogu casumay shirar heeso iyo muusiko lagu daahfurayo laakiinse halkan warkood kama jiro balse waxaad maqlaysaa takbiirta oo wakhtiyada ku habboon kor loo qaadayo iyo aayad qur-aan kariim ka mid ah oo la fasirayo kulankan laguma muujin jacayl shisheeyaha loo qabo lagamana codsan in qodobada ka soo baxo uu taageero lagumana weydiisan taakulayn dhaqaale cagsigana waxaa lagu soo bandhigay nacaybka loo qabo iyo in qori ceeraddii looga cadgoosta mooye xal kale in aanu maanta jirin maadaama asigu uu weerar yahay dadkeennana in badan oo ka mida uu addoonsanayo badda iyo berrigeennana in uu milkintooda rabo xilliyo kala duwan uu caddeeyey halkan intii shirku ka socday si adag baa la isula xisaabtamay waxaana jiray su'aalo badan oo la isweydiiyey iyo jawaabo laga bixiyey hogaamiyaasha qaarkood gaar ahaana kuwa wilaayaadka waxa ay soo gudbiyeen arrimo muhiim ah oo in madaxda sare ay wax ka qabtaan aan laga maarmin qalinka ayaana la iskula duugay hirgelintooda halka awaamiir cusub la soo saaray taasoo dhaqangelinteeda maamulada looga fadhiyo sheekh xasan afgooye oo ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si kal iyo laab ah ula dardaarmay shakhsi kasta oo maamulayaasha walaayaadka islaamiga ah ka tirsan xilli ugu warramayay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan jasaakum allaahu khayr aljazaa raggaas walaalada ah awalan duco ayaan u dirayaa ilaahay hawshay hayaan ilaahay ha u fududeeyo li'anna waa dadka bulshada mubaasharaya dadka dadka qaabilaya ee camalka wuxuu yahay dadka dadka tusinaya dadka turjumaya waa ayaga awalan waxaa ilaahay uga baryaa camalkooda inuu ilaahay ikhlaas uga dhigo ilaahayna inuusan dayicin oo jidkooda ilaahay ku toosiyo taaniyan waxaan dhihi lahaa ikhwatulkiraam dadka aan ku dhex jirno waa dadkeenna waxaan leeyahay dadka waaweynna waaliday idin yihiin ixtiraamkii waalidnimaha idinka helaan dadka aad isku da'da tihiinna waa walaaladiinne walaalnimada xaqa ay leedahay ha idinka helaanna dadkaas walaaladiina ah kuwa yaryarne waa wiilashiine wiilkaaga xaquu kuu leeyahay kaa hela qof kasta waxaa kaloon leeyahay dadku way kala duwan yihiin inaan isku wadna annagaana ka rabaa ninka adag iyo ninka jilicsan ninka xanuunsan iyo ninka fayow ninka fahmaan badan iyo ninka liita annagaa lanala ka rabaa annagaa maanta ilaahay maanta nugu imtixaanin mas-uuliyadooda gaar ahaan raggiinan hortaagan bulshada waxaa laydinka rabaa bulshada inaad wadataan ood u dulqaadataan oo naxariis ay idinka arkaan oo qof kastood la tacaamushaan aad duco ka mutaysataan hadduu xisbo la tacaamulo uu duco ka mutaysto hadduu waali la tacaamulaha uu duco ka mutaysto hadduu qaaday la tacaamulo inuu duco ka mutaysto hadduu tacliin kala tacaamulo majaal kasta min majaalilxaraka haddii qof shacaba uu nala soo xiriiro waa inaan duco ka mutaysannaa taas ma ahan dadkao dhan inay wada ficnaanayaan waxaana la ka rabaa dadkaas annagaa mas-uuliyadda annagaa u soo bareerna camalkan mas-uuliyadoodane ilaahay wuu noogu imtixaanay dadkan aan u dulqaadanno waxaan idin amrayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo cabsida allaah uma dulqaadka ummadda inaad u dulqaadataan oo dadka isku wadaan bayaan ka soo baxay shirkan oo sheekh muuse cabdi caraale uu akhriyey ayaa waxaa lagu faahfaahiyey nuxurka qodobada tiirdhexaadka uu ahaa waxaana lagu ballamay in la iska dhacsho shisheeyaha oo ay ugu horreeyaan ciidamada osom magacooda loo soo gaabiyo awalna la odhan jiray admis marna amisom inta ku daba dugaasha amaba ay isku dhaba ku socdaanna aan laga reebin sheekh suldaan maxamed aala maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin kana mida ka qaybgalayaasha shirkan ayaan weydiiyey ahmiyadda bayaanka fadhigooda ka soo baxay uu leeyahay wuxuuna xusay in ummadda uu tilmaamayo in waddada keliya ee lagu badbaadayo ay tahay shareecada islaamka bayaan baad ka soo saarteen shirka maxay tahay fariinta u gudbanaya bayaankaani ee shacabka soomaaliyeed ee dalkooda lagu soo duulay ee diintooda lagu soo duulay ee la addoonsanayo alxamdulilah bayaanku wuxuu mataqaanaa si wanaagsan u taabanayaa dadyoga muslimiinta ah ee mataqaanaa soomaaliyeed wuxuuna tusayaa waddada keliya ku badbaadayaan inay tahay ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada kaasoo ah alkitaab wasunna inay ku badbaadayaan taa beddelkeedana waxaan ahayn oo ay ku badbaadayaen markaa ma jirto dadkuna waxay raadinayan siday ku badbaadi lahaayeen marka ilaahay wuxuu inoo sheegay shayga keliya lagu badbaadayaa inuu yahay shareecada taasaan xarakadu ummaddu dhan ay ugu baaqday oo alle ka yeeli maayo diin kale iyo shareeco kale inay raacaan iyo xitaa cuquushooda haddii xitaa wax kastoo fiican u tilmaanto tay ku badbaadayaan ma gaarhayaan waxay gaarhayaan markay kitaabka qaataan oo ilaahay u kaamil alyooma akmaltu lakum diinakum waatumtu calaykum nicmati waraditu lakum alislaama diina ilahay wuxuu dadka uga raalliyahay waa islaamka ina diina cind allah alislaam ilahay wuxuu ogolyahay dadka inay diin ahaan u raacaan oo shareec ahaan u raacaan oo noloshooda ay ku xaliyaan waa islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka islaamka waxaan ahayn dalbana ilaahay ka yeeli maayo marka halkii keliya ku badbaadi lahaayeen oo halkan yaallay ayaa maarata maxay ahayd oo cuduradooda dhan daweyn lahaa waxaa jirta cudurro dadku ay u caali waayeen oo haddana haya marka wax alla waxay ku dawoobi lahaayeen xarakadu gacantay ku haystaan waa kitaabka ilaahay marka inay hadda soo noqdaan dhibta ay maanta ku jiraan saa ugaga baxaan waxaa la isla rugrugay sidii hawsha muddada dheer soo socotay xawaare hor le loo geli lahaa amaba ay u noqon lahayd mid laba kaclaysa sida uu sheegayo sheekh xuseen cali fiidow oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo waxaa lagu gorfeeyey wax allaale wixii dadka muslimiinta lagu maamulayay oo markaas wajiih ah haddii ahaa lahayd waxaa nolosha bani aadamka dhan oo ku tirsan yahay oo dhan haddii ahaa lahayd jihaad fii sabiilillaahi oo maanta meesha ugu fiican maraya oo geeska afrika ka maraya haddii ahaa lahayd ma garanaysaa mustaqbalka ummadda iyo meesha loo hagayo dhinac walbaba lagu horfeeyey
waaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay aada la dhacsan tahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runtii safgarad marka hore waa laisfahamsanaa haddana safgarad iyo tawaaduc iyo walaalnimo iyo ukhwatul iimaan oo aada u saa'iidoon ka dareemay waxaa kaloo misyada uu lahaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaha lagu shiro oo adduunka looga shiro oo soomaaliya ay kamid tahay east africa ay kamid tahay meel walba qolo walba qolay ka baqda annaga meesha aan joognay ilaahi subxana watacala umbaa ka baqay meel amni iyo istiqraar iyo nadiif iyo aad u wanaagsan bay ahayd horta marka koobaad marka labaad ahamiyadda iyo waxyaabaha oo ka soo baxay wuxuu ahaa oo lagu gorfaynayey in dadkan muslimiinta ah geeska africa oo dhan ku nool mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda in laga hadlayey iyo sidii loo wajihi lahay gumaysigan in laga qaado dadka muslimiinta dhibaatada iyo gumaysiga iyo guracan ay ku jiraan in laga qaado laga dul qaado taa macnaheedu waxaa weeyaan in lasii labalixaadiyo ama lasii labajabaaro dagaalka dhanka ciidamada shisheeye dalka jooga iyo maamulada shisheeye uu dalka ka dhis si wanaagsan aad baad umahadsantahay waa sidaa sida ma garanaysa maadaama ay u jabeen military ahaan iyo iqtisaadi ahaan iyo iclaam ahaan iyo siyaasi ahaan intaba ay u jabeen insha allahu tacaala mar dhow waa la israacinaya waxyaabaha inta ugu yar hadda waad ogtahay gobollada dhexe wixii laga qaaday xamaladii la dhihi jiray gurgurta ugu qaaday waa soo jabay waxaad ogtahay khilaafaadka meesha ugu dambeysa xagga siyaasadda ay ka joogaan meesha ugu dambe ugu liidatay maanta joogaan oo ay iskhilaafsan yihiin waxaad ogtahay xagga siyaasadda iyo dadnimada iyo meesha doorashada ay sheegaya inuu ku jabeen marka meesha ugu dambeysay joogaan marka insha allahu tacala in la israaciyo jihaadkana la balixaadiyo weye waxa aan meesha go-aanka lagu gaaray oo go-aanada ka soo baxay waxaa kale oo lagu ballamay horumarinta bulshada xarakadu ay maamusho iyo weliba sidii jihaadka loo gaarsii lahaa dhulka iminka dimuqraadiyadda calankeedu uu ka lulanayo madaxda qaar ayaa madashan xarakadu isugu timid ka sheegay in loo baahan yahay gobonnimo doon islaami ah
gobanimow dirir baa tahe geli calooshada guga xigana gutooyin dumo gasdabliya ciidan ogiryaala fuulayaa jire geesinima muuji gobaha dagaalkaa markii la isgaraacayo geriduu xaq bay kugu tahe ha u galilyonin gugaaxiga waxaad geylantaaba guda abaalkaaga
xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada jihaadka ka oogaya meelo badan oo adduunka ka mid a hadbana sii saaraya dogobyo waaweyn si uu u sii hulaaqo amaba dhul horle uu gaaro waana tan haatan u qoryo guranaysa in hawshu intii hore ay ka sii ballaarato waxay adeegsataa codka diidmada qayaxan oo ay uga soo hor jeedo wax kasta oo cadowga muslimiintu golo kala yeero iyo weliba dimuqraadiyadda xaaraanta ah iyo maamullada ku dhisan ee soomaaliya ka jira udubadana gumaysigu u aasay laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii iyo haatan oo aanu joogno horaanta laba kun shan iyo labaatan waxay xarakada shabaabul mujaahidiin dhegta dhiigga u dartay kumanaan ciidamada shisheeye ah iyadoo ka gacan madoobaysay hub iyo gaadiid fara badan dhinaca kalena waxaa tira beelay ciidamada ay ka dishay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada iyo hubka iyo gaadiidka ay ka furatay weli waxay u guntan tahay gayland diriireed reer galbeedka garwadeenka u ah dhinacyada ay la dagaalamaysana waxay marar kala duwan u qireen maamul wanaag iyo cadaalad aan iyadoo kale soomaaliya horay uga hirgelin dhinaca kalena waxay shaaciyeen in hadba ciidamadoodu ay sii kordhayaan diyaargarowna ay ugu jirto in guud ahaanba soomaaliya ay la wareegto geyigaannu leenahay kollaba kuma gamaysaani intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurteen intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurteen
wakhtiga warbixintan aan duubayo ee shirkan la gebagabaynayo waa bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee taariikhda hijiriga dhinaca kalena ku beegan bisha labaad labada kun shan iyo labaatan ee taariikhda milaadiga waxaanu ku soo aadayaa shirkan aayakatashaga uhu xilli ciidamada shisheeye ee reer galbeedku uu tabantaabiyo ee soomaaliya qaybo ka mid ah haysta maalgelin loo la'yahay oo dowlado badanu arrintaa gacanta ay ka taageen gesa kalena xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadoodu ay la wareegayaan deegaanno hor leh khudbad dheer oo amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda shirkan ka jeediyey haddii tiraab ahaan laga bedeli lahaa oo tix ahaan laga dhigi lahaa waxba kama duwanaateen tudacyadii amaba meerisyadii ku jiray gabaygii allah u naxariistee mujaahid sayid maxamed cabdulle xasan ee ahaa godobtaydu waa wada jirtaa goonyahoo idileh gashi nimanku leeyahayba waa dabagelayahaye waxaan goosan karo anigu waan gurubsanayahay
gaashaanka iyo teerigiyo gabaas miyaan qaatay gunkigaan mar horsaday miyaa labaada low geeyey magen baanu taagnahay intay gadho nolosheede armadhoodiba gaamuray oo garabu ku weynaadeey magalaabu midaan ku subay gamaashigii dayrta gorgoorka caylamoodyow durdurumaigu golaabe godobtaydu way wada jirtaa goonyahooedeeleen gashiinimaan ku leeyahayna waan dabaagelayaaye waxaan goosan karuu anigu waan guruubsanayaaye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي